halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniin ah oo bisha diseembar ay tahay labayo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
maya ma jirin adugu xoogaa askar maartay magaalada ka adeeganayso ilaa afar askari ah ayay iska hor yimaadeen waana isxabadayeen wax khasaarahana ma maqal kudhac kaloo weynna ma dhicin wax saa u badanna magaalada maba ayna joogin oo say soo galeenba sikadii saan kugu sheegayba ayay isu soo galeen dana ay lahaynba dana sikadiisay ooga baxeen marka magaalada hadda caadi weeye waxa dhibana kama taagno wax hadda shila oo aan maqlayna ma jirto
kornel warfaa sheekh aadan oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixinaya maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo weerartay degmada ceelwaq ee gobolka gado ee ku taalla xuduudda kenya iyo soomaaliya waraysi ayaanu idinka haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan muran ka taagan lacag ay dowladda kenya ugu talagashay gobolka waqooyi bari ee ay soomaalidu degtay ee dalkaasi kenya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa ku tilmaamay warka ka soo baxay wakaaladda dhexe ee sirdoonka maraykanka ee c i e da ee sheegaya in sirdoonka ruushku ay faragelin ku sameeyeen ololihii doorashada ee uu ku guulaystay inuu yahay war lala yaabo oo xaqiiqada ka fog trump ayaa ku tilmaamay warkani inuu yahay marmarsiyo kale oo ka imanaysa xisbiga dimuqraadiga ee u sharaxnayd hillary clinton donald trump ayaa hadal arrintan ku saabsan oo ujeediyey waxa uu sheegay in warbixinta c i e du aanay ahayn mid cad oo si muuqata u sheegaysa cidda weerarka dhinaca internetka soo qaaday taasi oo sida uu sheegay aan kala saaraynin ruushka iyo dowladda shiinaha
dhimashada qarax ka dhashay kiniisad ay ku cibaadaysanayeen dadka kiristaanka ee dalka masar oo shalay lagu tuuray bom ayaa waxaa ay noqotay mid iyadu sare u kacday oo shan iyo labaatan qof gaaraysa iyadoo konton kalena ay ku dhaawacmeen wakaalada wararka ee dalka masar ee mina ayaa waxa ay warisay iyadoo soo xiganaysa mas-uuliyiinta waddankaasi in qofkii weerarkaasi geystay uu bom ku tuuray dhismaha kiniisadda ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay weerarkaasi inay ka dambeysay waxaase uu dhacay weerarka kiniisadda aruurnimadii axaddii iyada oo dad u badan haween ay ku cibaadaysanayeen halkaasi
koox mayal adag oo kurdiyiina ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadii ka dhacay istanbul ee ay ku dhinteen siddeed iyo soddonka qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen boqol iyo konton kale kooxdani oo lagu magacaabo tak oo ah koox mayal adag oo ka goosatay jabhadda kale ee b k k ee kurdiyiinta ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda labadaasi weerar qaraxyadan ayaa lala beegsaday garoon weyn oo kubadda cagta lagu ciyaaro kuna yaala magaalada istanbul halkaasi oo ay ka dhacaysay amaba ay ka dhacday ciyaar culus oo dhex martay laba ka mid a kooxaha ugu taageerada badan dalkaasi turkiga subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerartay degmada ceel waaq ee soomaaliya ee gobolka gado ee ku taalla xuduudda kenya iyo soomaaliya ma jirin cid wax ku noqotay intii ay gudaha u galeen al-shabaab magaalada hase yeeshee korneel warfaa sheekh aadan oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay inay iskood uga baxeen xalay mar kale magaalada isagoo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda sahra cabdi axmed qaaday horta dadku wuxuu raba iska sheegaan degmada ceel waa waa waa nabad ciidanka nigabaana hadda ku sugan wax hadda la buunbuuninahayana wax saa weyn ma ahayn maq markii cishaha la tukanahayay baa niman iyay soo galeen aan saa u badnayn oo magaalada dhinaca shiraka shishe ka soo galeen xeradii ciidanka iyo difaaca ciidanka magaalada difaacayana ma aynan aadina magaaladay soo dhex galeen dana ay kala haayeenba islam hadda markiiba waa ka noqdeen haddana waa garta marka adinka ciidamadiina wax isku dhaca ma dhex marin oo way iska soo dhex mareen magaalada waxay doonaana ka yeeleen way ka noqdeen masaasa mase ee aawo ha.
waqtigaas lamana filayn ciidankana de xer u leeyahay xeradiisu difaaca kaga jiray oo nimankaa de waa niman dagaal badan oo oo rabash badana waa laogyahay marka waqti difaac ciidanku ku jiray ahayde waqti hadda looga bartayna maba ahayn marka si kedis ay kusoo galeen haddana markiiba si kedis ay oga baxeen ma jira wax iska caabina oo idinkala kulmeen ama isku dhex dhex maray maya ma jirin adugu waxoogaa askar maaragtay magaalada ka adeeganayso ilaa afar askari ah iyo iska hor yimaadeen waana isxabadeeyeen wax khasaarahana ma maqal isku dhac kaloo weynna ma dhicin wax saa u badanna magaalada maba ayna joogin oo say soo galeen bay sikadii saan kugu sheegay bayay soo galeen Eh, dana ay lahayn badana sikadiisay oga baxeen marka magaalada hadda caadi weeye waxa dhibana kama taagno wax hadda shila oo aan maqlayna ma jiro waa gartay hadda ka hor waxaa jirta in sidaasoo kale ee si deg dega intay magaalada kusoo galeen saldhigiina ay la wareegeen ay dileen rag saraakiila oo uu ka mid ah allaha u raxmade korneel aadan koronto marka ah, haddii ay u sahlan tahay inay iska soo galaan al-shabaab dhibaatadeeda soo idinkuguma laha idinka xataa oo maaragtay magaalada aad joogteen ay si fudud usoo weerari karaan unala wareegi karaan al-shabaab hadda way dhacdaayoo nimankan waad og tahay annaga kelimaana soomaaliya o dhan bay meeshii hadda markaas ay ga- meel badan bay saas kale markadis ugu sameeyaan marka hadda alaayo xaal kadiska hore waa jiray oo raggu nooga dhammaaday iyo baabuurta lagu qaatay ciidankaas ciidan xoog lahu ahaa ciidan iska jirnayna ma ahayn haddase ciidanka soo galay ciidan habeennimana soo galay wey habeenna waad og tahay oo magaalo dhammaanteed difaac ku wareegsan ma jiro dhinacaas een, qorax kasoo baxay kasoo galeen isla dhinaci bayna ka baxeen habeennimayna soo galeen habeennimana way ka baxeen hadda taas ciidan ilaalin kara waaba yaryahayba dawladan ba ilaalin kara adugu ciidan iska wadaa een, degmo hadda iska yar waa gartay haddii al-shabaab ay ka adeegan karaan oo imaan karaan magaalooyinka aad joogtaan caqabad intee la-eg ayay ammaankiina ku tahay taa iyada laftirkeeda haddii la fiiriyo ammaanku carrada ammaanku hadda waa ammaanku waa sax hadda anigu kuma dhahayo oo ammaanku wuu iska jilicsan yahay ammaan hadda rasmi a qofku waxaa la rabaa in runta la sheego ammaanku waa yar yahay haddana magaalada waxaa weeye lama ayna wareegin wakti habeennimo hayna soo galeen habeennimo ayna ka baxeen ciidankuna xeradiisu deganaa wayna yaqaanaan mana aynan aadin marka ciidankan hadda soo galeen ciidan xoog laho ama gaadiid wata ama la arki kara ma ahayne ciidan yaroo luguhu ahaa oo soo galay wax hadda khasaaraan waktigaan anagu ma ana maqal dad shacaba waa dhici kartaa ama dad ay dan ka lahaayeen inay kaxaystaan waa iska suurtagal laakiin anagu wax saacadan aan weli hayno oo khasaaraana ma jiro ka horimaadna waa saan kuu sheegay oo afar askari oo meel een, ka adeeganaysa unbay is arkeen oo xabada isku rideen marka wuxuu saas u dhaceena magaalo hadda lala wareegay oo dhammaanteed lala wareegay oo gacanta la geshay oo intaasoo saacadood la haystay magaaladu ma aha waa magaalo saacadood kooban lasoo galay lagana baxay taasa argagixisadu way samaysaa waa gartay n wararka dadka deegaanka ay noo sheegayeen ayaa iyadana ahayd in lala wareegay dhinaca weliba ceel qaalow markii oo xuduudda eh, dhanka kenya ayaana looga soo sheegaya markii taleefanadii magaalada ceelwaaq hawada ay ka baxeen goor sii horreysay isla xalaytaba marka bal waxaad hadda iiga warantaa eh, adinka intee ku sugan tihiin annaga xeerada ciidanka uu degan yahay oo ciidanku xeradiisi buu degan yahay xeerada waagi hore ay weerareen lafteeduu degan yahay wayna ogyihiin baan ku yidhi oo magaalada cirifkeeda ah marka ma ayna aadin baan ku yidhi warkayga xamed inaad fahantay Mhm.
magaaladaas dhankaasi ka soo galeen isla dhankiina waa ka baxeen deg kadis bay kusoo galeen isla kadiskiina waa ku baxeen marka ciidan badana ma ahayn ciidan yar oo luga buu ahaa waa gartay n intee in la-eg ayay idiin jiraan al-shabaab saldhigyadooda haddaad ka warqabtaan waxaad ogtihiin ay jiraan walaal saldhigyada waa mobile waaye waa guurguuraan kol meel labaatan kilomitr jirtaa lagu sheegi mar een, soddon jirtee mar soo degi waa ciidan mobile oo inta badan warwareega weeye duurka magaalada wixii ka baxsanna way dhaqdhaqaaq bay kuleeyihiin iyo socdiya ku sameeyaan oo meel rasmi ay degan yihiin ma ahan waa meel kolba meel unbaa lagu sheegaa laakiin kama foga oo dhulka soddon kilomitr labaatan kilomitr dhulkaa la-eg baa nagula sheegaayo annaga iyo buusaar xataa buusaar ciidankeena degan iyo annaga dhexdanada maraa lagu sheegaa dhamas iyo annaga dhexdanada maraa lagu sheegaa awsquran iyo ceelwaaqa dhexdooda maraa lagu sheegaa kolba waa ciidan mobile kolba meel lagu sheega wey
korneel warfaa sheekh aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warameeyey saare cabdi axmed halkaad kala socotaanna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal intiina nagala socoto si toosa geeska afrika amaba soomaaliya kulan ka dhacay magaalada gaarisa ee gobolka wooqooyi bari ee dalka kenya oo ku saabsanaa sida loo maareynayo lacag ay wasaaradda qorsheynta ee kenya ugu talagashay horumarinta gobolkaasi waqooyi bari ee soomaalidu ay degto ee dalka kenya ayaa waxaa hareeyay muran ku saabsan qaabka loo maareynayo lacagtaasi sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire kulankan oo wasaaradda qorsheynta heer qaran ee dalkani kenya ay ku qabatay xarunta gobolkani ayaa duluciisu waxaa lagu sheegay in lagu gorfayo lacag kor u dhaafay silaa toddoba boqol oo milyan oo lacagta dalkani kenya oo ah lacagta sinaanta dhulka laga tegay oo gobolkani lasoo gaarsiinayo qaabka ay shacabka ku dhaqan gobolkan loogu qaybin lahaa aragtiyo kala duwan ayaa shacabka gobolkan ay ka soo jeediyeen taasoo ah in lacagtan oo markii horeba dadka gobolka ay saluugsanaayeen xilligeeduna dib uu u dhacay iminkana imaanayso ay tahay in dadka gobolkani loogu dhiibo dowlad goboleedka gaarisa county halka qaarkoodna ay aaminsan yihiin in lacagtan gacanta loo geliyey mudanayaasha gobolkan ka soo jeeda magacaygu waa kuu soo aadan waxaan ahay ururka dhallinyarada gaarisa county guddoomiyaha consistence walba haddii maadaama hadda consistence lagu qaybinayo lacagtan inay macnaha loo qaybiyo si cadaalad oo consistence walba lacagteedii la siiyo gaarisa township xaqeeda ay qaadato dhadhaab ay qaadato balambala ay qaadato ijaara ay qaadato saasoo kalean yaan u baahannahay aniga aaminaa laydhaha lacagahan hadda laleeyahay ma countiga mase waa embiyaasha laleeyahay annaga haddaanna maamooyinka magaalada waxaan u aragnaa countiga shaqo badan bay soo qabatay meelo badanna nus bay ka yihiin meelo badanna way dhammaystirtay hadday caafimaad tahay haddii biyo ay tahay hadday tahay siwej ay tahay waxyaalaha ka dhiman inay countiga ku dhammaystirato oo shaqadii countiga lagu wareejiyo lacagihii countiga lagu wareejiyo yaa annaga maamooyinka magaalada haddaan nahay nala quman aniga oo cadde cabdi jeraar haddaan nahay hooyooyinka soomaalida ah waxaan uun anaga aan codsanaynaa in imbiyada naloogu dhiibo waxay hayaan wax ka saa'id ah badankii dadkii halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood waxay ahayeen kuwa isku maandhaafsanaa qaabka lacagtan loo qaybinayo to maxamed daahiya ducaale mudanaha laga soo doorta deegaanka dhadhaab taliya lixda mudane ee kale ee baarlamaanka laga soo doortay gobolkan ayaa sheegay in lacagta gobolkan soo gaartay ay iminka gacanta u soo geli doonto mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka dalkani kenya annaga reer gaaris waxaa nagu hagaagtay toddoba boqol iyo lixdan iyo afar milyan lacagtii ayad ahayd yaan isweydiinayna maanta maxaa lagu qaban oo macnaha mujtamaca reer gaaris wax weyn u dhimi kara runtii annagoo mas-uuliyiintii lasoo doorta eh oo aniga hadda maanta ayagoo udul baan masilahayo nairobi waan ku tashannay waxaan ku tashannay mashruucyaha aan gelinayna inay noqdaan xagga biyaha iyo xagga jidadka iyo xagga caafimaadka dhakhtarka ayaa waxa uu sheegay in lacagta inteeda badan loo badin doono gaarisa oo ku sheegay in ay tahay halbowlaha dhaqaalaha ee gobolkan dadka gobolkanna loo baahan yahay inay aaminsanaadaan in gaarisa ay tahay hooga keliya ee soomaalida gobolkan ay isku wada leeyihiin lacagta ugu badan waxaan gelinay magaalada gaaris magaalada gaaris runtii waxaan u aragnay inay tahay meel masalayso inay tahay hooyadii reer gaaris magaalada gaaris dhibaatooyin badan bay qabtaa xagga macnaha siwejka aad bay uga liidataa marka lacagta ugu badan waxaan gelinay siwejka xaggeeda laba boqol iyo labaatan iyo kow milyan waxaan kaloo gelinay jid laami ah oo xaafad ka mid a gaaris ayadana la gelinhayo sanadkii hore magaalada gaaris waxaa la geliyey afar kilomitir oo laami ah oo la mariyey calimaliyo road iyo gaarisandogo maxay aheede jidka u kaca suuqa chief camp iyo gaamiya road marka hadda jid laba kilomitr ilaa saddex kilomitir dhan oo xaafadda loo yaqaano mudaayiga ayadana yaan dhahna lacag ha la geliyo xukuyaha koowaad ee dowlad goboleedka gaarisa maxamuud xasan mursal ayaa galafka ku dhuftay go'aankaasi mudanayaashu inay rabi ku soo gaareen ee ah in gacanta lacagta loo geliyo wuxuuna sheegay in qorshaha iminka mudanayaashaasi ay wataan ay tahay baabi'inta iyo lunsiga hantida shacabka uu ku sheegay in ilaa iyo iminka ay jiraan mashruucyo ay mar laba doonayaan in ay ka fuliyaan gobolka mashruucyadaasna ay yihiin kuwa dowladiisa ay fulisay
countiga lama tashanin marka waan maanta waan shirkii waan waan diidnay countiga projectaas inay maaragtay maxaan sheegay inaan raalli aan ka nahin waayo projectshaasayto anaga qaarkood anagaa hoose countiga qabanaya marka lacagaha in maaragtay la westigareeya ma aha oo lacagaha la khasaariya ma aha marka maanta shirkii anaga countiga mowqif aan ka qaadana waxaa waaye projectahan ee lasoo keenay national government ee keentay anaga raalli kama hin anaga hanala tashto anaga meelaha dhibkii dhibaato ku jira anaga garanayna lacagahan si loo isticmaali anaga tashiga anaga han lagu soo daro yaan go-aan ka gaarna maanta aad iyo aad waxaa ka mid ah mashruucya hadda waxaa ka mid ah masani water project oo countiga oo boqol iyo todobaatan milyan ku bixiyey haddana todobaatan milyanka cusub ugu soo qoray oo waxay tahay aan garanaynin waxaa ka mid ah wadooyin fara badan oo countiga oo hadda kahor uu qabtay oo maaragtay dactir ku sameeyey wadooyinkaas hadda haddana lacag kale lagu soo qoray marka lacagahan maarata saa in la yeelo maha lacagahan waxaa loogu tagalay countiyaasha dhibaataysan oo gaarisa county iyo afar toban county ka mid ah inay lagu caawiyo gunti ee gabagabadii muranka lacagtan ay dhalisay ayaa guux fara badan waxa uu geliyey shacabka gobolkan ku dhaqan iyadoo shacabkuna ay la kala safteen dowladda gaarisa county iyo mudanayaasha aqalka baarlamaanka sare ee dalkani kenya ku jiro oo iyaguna u suxul duubaya in lacagtaasi xafiisyadoodu ay soo marto maxamed faarax shire v o a gaarisa
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mudaaharaad iyo ballaadhan ayaa ka dhacay agagaarka kiniisaddii lala beegsaday qaraxa ee magaaladii qaahira ee dalka masar sidaa warbixintan uu ku faahfaahinaya wariyaha v o e da dalka masar xuseen saxnuuni boqolaan ka mid ah masiixiyiinta masaarida ayaa ku ballaanbaxay dhulka ku xeeran kiniisadda shalay qaraxa lala eegtay ee bartamaha magaaladan qaahira dibadbaxyaasha oo si weyn u caraysnaa ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah ciidamada amniga masaarida waxa ayna tibaaxeen in qaraxa uu yimid ka gadaal markii ciidamada amniga ay ka gaabiyeen sugidda nabadgelyada dadka banaanbaxayay oo markii dambe ay ku biireen boqolaal muslimiin ah oo masaari ah ayaa ku baaqay inuu iscasulo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda masar iyo halkudhigyo kale oo ka dhan ah madaxweyne cabdulfataax al siisi dhinaca kale ciidamada booliska ayaa buux dhaafiyey guud ahaan dhulka ku xeeran kiniisadda waxaana si weyn loo adkeeyey amniga iyadoo baaritaan lagu samaynayo gawaarida iyo dadka gelaya aagaasi arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ay geeriyoodeen shan iyo labaatan qof ka gadaal markii qarax weyn lala eegtay kiniisadda masiixiyiinta ay ku leeyihiin xaafadda cabaasiya ee magaaladan qaahira dadka qaraxa ku dhintay ama ku dhaawacmay ayaa u badnaa haween iyo caruura waa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee waddankani wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda dalkan ayaa sidoo kale hoose ka xariiqday inay kor u qaadayso tallaabooyinka lagu sugayo nabadgelyada iyadoo si gaar ah loo ilaalinayo bayteri dhismayaasha dowladda iyo xarumaha kale ee muhiimka u ah dalkani masar madaxtooyada masar ayaa sidoo kale sheegtay saddex maalmood oo borordiiq ah in loo samaynayo dadka waxyeelladu ay ka soo gaartay weerarkii shalay ka dhacay magaaladan qaahira madaxweyne cabdulfataax al siisi ra-iisul wasaaraha xukuumadda masar iyo hogaamiyaha hay-adda ashar ayaa si wadajira u cambaareeyey qaraxa kiniisadda waxa ayna ku sifeeyeen weerar argagixiso oo fulaynimo ah qaar ka mid ah axsaabta iyo ururada mucaaradka ee dalkani sida ururka aqwaan muslimiinka ayaa si weyn u cambaareeyey qaraxa kiniisadda waxayna dusha uga tuureen mas-uuliyadda dowladda uu hogaaminayo cabdulfataax asiisi haddaba axmed khaliif maxamed xaaji jaamac oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta ayaan wax ka weydiiyey qaraxa dadka badan ku dhintay ee ka dhacay bartamaha magaaladan qaahira ugu horeyn shacabka dalka masar waxaan kala qayb qaadanaynaa tacasida murugada leh runtii waxaa dhacdo aada iyo aada iyo aada looga wada xumaaday dowlad ahaan shacab ahaan iyo cid kastoo mansab iyo magac kule dalkan dhanka dowladda waxaa dalka la geliyey saddex cisho oo baroordiiqa muftiga dalka wuxuu tacsi u diray shacabka sidoo kale baabaha masiixiyiinta tacsidaadku lamid ah buu diray runtii waxaa dhacdo aada iyo aada looga xumaaday waa sida la sheegay qumbulad lagu qiyaasay lix kiilo in la dhigay kiniisadda qol ka mid ah oo weliba qeybta dumarka ah markaa dhacdadaasi waxaa dhacdo aada u xun dalka shalay toole si aada sheegtay ka dhacday runtii waktigan waxay ku beegmaysaa saddex cisho kadib qaraxii hore ee dalka ka dhacay sida uu dhigay dastoorka dalka masar maadada saddex iyo kontonaad muwaadiniintu waxay u sameeyeen mar walba qaanuunka loomana kala saaraya diin midab iyo mabda toona saameynta ugu ballaadan ay keenaysaa waxa weeye amniga dalka oo markii horeba dad badan ay cabsi ka qabeen sidoo kale waxay wax u dhimi kartaa dhaqaalaha dalka oo markii horeba hoos usii hooganayay waxay kaloo keeni kartaa tafaraaruq xagga shacabka ah iyo isnac la dhexgeliyo shacabka masar oo walaaltinimo aada u dheer ay ka dhexaysay tan iyo intii dalkani jiray oo dhan marka saameynta ugu badan ee ay keeni kartaa waxa weeye amniga dalka dhaqaalaha iyo shacabka oo fariin aan wanaagsanayn dhacdadaasi u gudbinayso labada dhinacba muslimka iyo masiixigaba saddex maalin ka hor ayay ahayd markii weerar qarax lala eegtay bar koontarool magaalada giiza taasoo ay ku dhinteen lix ka mid ah ciidamada amniga ee dalkani xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
v o a washington ayaad nagala socotaan dhegaystayaal waxaynu idin leenahay subax wanaagsan halkaasi ay idinkaga imaanayaan barnaamijyadana waa laanta afka soomaaliga ee v o eda sidaan idiin sheegnayba waxaad dib ugala socon kartaan wararkeena iyo warbixinadeena websaytekeena v o a somaali dt com markana qodobadii bal wararkayga ugu waaweynaa xuseen bare aadan inuu noo dulmaro mid iyo laba xuseen mahadsanid sahra madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa ku tilmaamay warka ka soo baxay wakaaladda dhexe ee sirdoonka maraykanka ee c i eda ee sheegaya in sirdoonka ruushku ay faragelin ku sameeyeen ololihii doorashada ee uu ku guulaystay inuu yahay war lala yaabo oo xaqiiqada ka fog trump ayaa ku tilmaamay warkan inuu yahay marmarsiyo kale oo ka imanaysa xisbiga dimuqraadiga ah ee ay u sharaxnayd hillary clinton trump ayaa hadal arrintan ku saabsan oo ujeediyey waxa uu sheegay in warbixinta c i e da aanay ahayn mid cad oo si muuqata u sheegaysa cidda weerarka dhinaca internetka soo qaaday taasi oo sida uu sheegay aan kala saaraynin dowladaha ruushka iyo shiinaha dhimashada qarax ka dhacay kiniisad ay ku cibaadaystaan dadka kiristanka ee masar ee laga tirada badan yahay axaddii shalay ayaa gaadhay shan iyo labaatan dhimasho ah iyo konton dhaawac ah miina amase wakaaladda wararka ee dalkaasi masar ayaa waxa ay sheegtay iyada oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta dowladda in qofkii weerarka geystay uu ban ku tuuray dhismaha kiniisadda ma jirto cid sheegatay weerarkaasi waxaase uu ka dhacay amaba uu ka dhacay weerarkaasi kiniisaddan aroornimadii axaddii iyadoo dadka u badan ee ku cibaadaysanayay ay ahaayeen haween koox mayal adag oo kurdiyiinah ayaa sheegtay amaba sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadii ka dhacay istanbul ee ay ku dhinteen siddeed iyo soddon qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen boqol iyo konton kale kooxdani oo lagu magacaabo taag oo ah koox mayal adag oo ka goosatay jabhadda kale ee b k k ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda labadaasi weerar qaraxyadan ayaa lala beegsaday garoon weyn oo kubadda cagta lagu ciyaaro kuna yaala istanbul halkaasi oo ay ka dhacaysay ciyaar culus oo dhex martay laba ka mid a kooxaha ugu taageerada badan dalkaasi turkiga mahadsaned xuseen markana mid ka mid ah heesihii aan saaka dhegaystayaasha ugu talagalnay codkaasi kaska idaacadii aroornimo ayaan kusoo xireynaa xuseen barre aadan iyo anigoo sahre cabdi axmed waxaan idin leenahay intuona mar kale hawada ku kulmi doono maanta barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo inta ka horreysa nabadgelyo
ma urkiyo arkayda dadka kula ay noocan